mas'alada koowaad aynu ka hadlaynaa waxa weeye ma huwa aliimaan iimaan maxaa la yidhahdaa aan ka horaysiyo kelmad yare mawduucani waa mawduuc muhim ah waayo muhimadiisu waxaa ka mid ah inay sacaadada iyo liibaantu iimaanka ku xidhan tahay jannada la gelayaana ay liibaan kuay ku xidhan iimaan ku xidhan tahay marka maadaama nabadgeliyada iyo liibaantuba ay iimaan ku xidhan tahay in iimaan la aqoonsado waa lagama maarmaan asmaada iimaan iyo islaam iyo magacyada kullidiga ah sida kufri iyo waxyaalaha lamidka ah dhammaan in la aqoonsado waa lagama maarmaan ahlu cilmiguna waa sheegeen arrinkaasi inuu aada muhim u yahay waxaana kamid a culamada arrinkaasi inuu aada u muhim yahay tilmaantay alxaafid ibnu rajab alxambali kitaabkiisa la yidhahda jaamic alculuum walxikam waa ku sheegay muhimadda uu leeyahay iyo in magacyadani ay yihiin magacyo waaweyn aadna muhim ay u yihiin yani waa tilmaamay waayo sacaadada iyo liibaantu iyaga ayay ku xidhan tahay qodobkii koowaad markaynu usoo noqono aliimaan xagga luqada waxaa la yidhaahdaa siday culamada badankoodu ay sheegeen tasdiiq rumayn luqada carbeed waxaa loo yaqaanaa iimaan rumayn baa loo yaqaanaa wamaa anta bimu'minin lana ay bimusadiqin lana baa lagu fasiray warka aanu sheegayno aabbow noo rumayn maysidoo midnaad naga rumaysanaysa ma aha bay ilmo yacquub ku yidhaahdeen aabbahood yacquub nebi yacquub marka xagga luqada iimaan waxaa la yidhaha tasdiiq culamada qaarkood oo yidhi iimaan iyo tasdiiq farqaa u dhexeeya xagga xagga luqada oo waxay ku kala duwan yihiin yacni xagga cumuumka iyo macnaha marka laga eego siday u kala caamsan yihiin waa ku kala duwan yihiin waxay ku tacalluqaan mid labaadna waa ku kala duwan yihiinoo labada kelmadood hadday yihiin laba kelmadood oo is isku macno ah waa in xagga markaa gudubka ay xaraf ku gudubto isla xaraf waa inay ku gudbaan oo midna hadduu mutacaddi yahay midna uu laazim yahay oo midna uu mafcuulka sidiisa u gaadhaayo midna uu xaraf mooyaane si kale aanu u gaadhayn labadaasi mutaraadifaan ma noqonayaan oo laba macnahooda isku mid yahay noqon maayaan bay yidhahdeen waa shaekhulislaam ibnu taymiya kitaabkiisa aliimaan la yidhaahdo waanu ku jiraa majmuuc fataawaha laba kitaaboo iimaana ayuu qoray mid waxaa la yidhahda aliimaan alkabiir midna waxaa la yidhahda aliimaan alawsat labadaa kitaab oo labaduba iimaanka ku saabsan yihiin midna iimaanka oo si waasica uga hadlayo midna iimaanka oo si dhexdhexaada uga hadlaayo aanu aada u badinaynin hadalka labadaa kitaab buu ka qoray labadii kitaabba waxay ku jiraan iyagoo daar u daaracanna waa jiraan iyagoo majmuuculfataawaha ku dhex jiraana waa jiraan labadiiba mujalladka toddobaad ee majmuuculfataawaha ayaa la isugu geeyey oo labaduba ay ku jiraan marka waxa uu odhanayaa erayga aamana min alamni oo nabadgelye ah ayaa laga soo qaatay ama min alamaanati oo yacni markaa aaminis ah ammaanada sii ahayd ayaa laga soo qaatay marka waxaa laga tilmaamayaa yacni war cid markaa lagu aaminay oo bimacnaa waxa warkaa wixiisa qarsoon ciddaasaa lagu aaminay sidaas aawadeed waxaa loo isticmaalaa un wixii qarsoon ee haybi ah ee aan muuqanaynin oo lama yidhaahdaba wuu odhanayaa aamantu ana asamaaa fawqana waalarda taxtana waxaan markaa aaminay in cirku inaga sarreeyo dhulkuna inaga hooseeyo waayo waa wax mushaahad oo la arkaayo laakiin wixii haa'ibaan la arkaynin baa aamano loo isticmaalaa waa war cid lagu aaminayo oo bimacnaa waxa weeye wixiise qarsoon yani ciddaas ayaa lagu aaminay oo ammaane ahaan baa laga soo qaatay xagga gudubka haddii laga eego qudheeda sadaqo laakiin mid walba oo loo isticmaalaa oo sadaqtu waad odhan kartaa ana asamaa fawqana waalarda taxtana wixii haa'ibka iyo wixii mushaahidka mushaahadka ahaa wixii la arkayay wixii qarsoonaa mid walba waa lagu isticmaali karaa in la yidhaahdo yani markaas sadaqa waxay kaloo ku kala duwan yihiin erayga sadaqa yani mafcuulka toos bay uqaadataa sadaqahu ayaa la yidhahdaa laakiin aamana waxaa loo isticmaalaa aamana bihi iyo aamana lahu ama laam baa lagu gudbiyaa ama ba laakiin aamanahu waa nabadgeliyey mooyaane si ka loo looma isticmaalo wa aamanahum min khawf yani waa ka nabadgeliyey baa loo jeedaa marka maadaama yani sadaqa ay mafcuulkii sideeda uqaadato sadaqahu la yidhi aan sadaqa bihi iyo markaa wax lamida la odhan halkaana inuu farqi uga dhaxeeyo ayaa ka muuqanaysa khulaasada calaa kulli xaal ishtiqaaqa lugawihi waa iska sahlan yahay laakiin culamada badankoodu waxay yidhaahdaan yani iimaan xagga luqada waa tasdiiq xagga sharciga ayaa markaa muhim ah iimaan sharciga maxaa lagu yidhaahdaa iimaan sharciga waxaa lagu yidhaahdaa siday ahlu sunna waljamaaca u qabaan qawlun wa camal oraah iyo markaa camal iyo shaqo labadaas oo israaca baa iimaan laysku yidhaahdaa qowlkii oraahdii waxay noqonaysaa oraah afka laga yidhaahdo oo aada ka rumayso iyo oraah qalbiga aada ka tidhaahdo waxaanaad afka ka leedahay qalbigaagana inaad ka rumayso marka qawlu lqalbi wa qawlu lisaani ayay noqotaa afkana in lagaga dhawaaqo o lagaga tiraabo qalbigana inaad kaga dhawaaqdo oo waxaad afka ka tidhi aada rumaysan tahay marka qawlkii labuu u kala baxo laba farac buu yeeshay afka in laga yidhaahdo iyo in qalbiga laga yidhaahdo bimacnaa waxaad afka ka tidhi qalbigana waa inaad sidaa ugaga yani uga rumaysan tahay qodobka labaad oo ah camal iyo shaqo shaqadii waxay noqonaysaa waxa weeye in xubnaha laga sameeyo iyo in qalbiga laga sameeyo yani amal camalu lqalbi wa camalu ljawaarix in markaa laga camal falo oo qalbiga laga shaqeeyo iyo in markaa jawaarixda iyo xubnaha laga shaqeeyo qalbiga shaqada laga qabanayo waxaa kamid a yani jacaylkaad ilahi iyo rasuulkiisa jeclaanayso waxaa kamida yaqiinta ayaa kamida waxaa kamida yani ikhlaaska aada la imanayso ilaahay camalka u saaf yeelayso cibaadada ah ayaa kamida yani waxa weeye camalada qalbiga ka dhacaya ee daacada iyo khayrka ahi waxay soo gudagelayaan camalu qalbigii iimaanka kamidka ahaa camalu jawaarix waa iska badan tahay salaada aynu tukanaynaa kamida oo xubnaha aynu ka qabanaa mar waa rukuucaynaa mar waa istaagaynaa mar waa fadhiisanaynaa mar waa soorabsanaynaa mar waa sujuudaynaa marka xubnihii baa shaqaynaya zakada la bixinayo gacantaa laga bixinaya waa camal jawaarixda ka dhacaya jawaarix waxaa la yidhahdaa xubnaha jirka ayaa la yidhahdaa gacmuhu waa jaarixo waa yani markaa jawaarixdii bay kamid yihiin jawaarixna waxaa loogu magacaabay qofkaa wax ku kasbada oo waxa uu qabanayo dee xubnihiisuu ku qabtaa xubnihiisa ayuu ku qabtaa marka waxa weeye jawaarixda ama xubnaha inuu ka shaqeeyo oo camalkii wanaagsanaa kala yimaado oo uu khayrkii iyo daacadii iyo cibaadadii la yimaado hadday xaj tahay hadday salaad tahay hadday soom tahay hadday zako tahay haddii waxa weeye munkar la dooriyo tahay haddii muxaramaadkoo laga gaabsado ay tahay waxyaalaha xaaraanta ah oo marka laga gaabsado waana dadka dulmiyin oo aanad markaa xoolahooda qaadan oo aanad dhiigooda wax u geysan oo aanad sinaysanin oo aanad cid dilin yani waxyaalaha noocaas ah waxay soo gudagelayaan yani macaasidii tegista laga tegayo iyo kufrigii iyo gaalnimadii tegista laga tegayaa iyaduna iimaankay kamid tahay daacadii iyo khayrkii cibaadadii samaynta la samaynayaana iimaankay kamid tahay marka iimaan marka lagu tacriifiyey qawl wa camal mid walba laba yani qodob baa ka farcamay qawl waxaa ka dhashay odhaahdii qalbiga iyo odhaahdii afka wax kasta oo lagu hadlaana iimaanka kama mid yahe waa wixii wanaagsan hadalka lagu hadlo ayaa iimaanka kamida wax kastoo camaloo la qabtaana iimaanka kama mid yahe camalkii wanaagsan ee la qabto ayaa iimaanka kamida camalka wanaagsan ee la qabanayaana wuxuu noqonayaa daacada iyo khayrka samaynta la samaynaayo iyo muxaramaadka iyo gaalnimada tegista laga tegaayo tegista laga tegaayo yani weeyaan culamada qaarkood oo ahlu sunnaha ka midi tacriifkoodu waa ka bacdi kaloo ahlu sunnaha ka midi waxay yidhaahdeen erey taa aan ka fogayn xagga lafdiga kaga duwan laakiin xagga macnaha kala mida ayay ku tacriifiyeen oo ku qeexeen ama ku sharxeen iimaanka oo waxay yidhahdeen iimaanku waa qawlun wa camalun wa ctiqaadun halkay qoladii hore laba shay ku tacriifisay iyagu saddex bay ku tacriifiyeen oo waxay yidhaahdeen oraah iyo shaqo iyo caqiidayn la rumeeyo saddexdaas oo israaca ayaa iimaan laysku yidhaahdaa malaha waxay is yidhaahdeen marka qawlun wa camalun aad tidhaahdaan dadka qaar baa waxaa dhici karta inay fahmi waayaan camalkii qalbigu inuu iimaanka ka mid yahay markaasi waxa weeye aanay sidaasi u dhicin oo dadka qaar aynay sidaa u qaadan ayay ictiqaadkii gaar u saareen oo yidhahdeen iimaanku saddex shay oo laysu geeyo ayaa iimaan laysku yidhaahdaa oraah iyo camal oo shaqo ah iyo caqiidayn oo ictiqaad ah qawlun wa camalun wa ctiqaadun ahlu sunnaha qaarna saasay yidhahdeen laakiin tacriifkii horiya kani waa isku macne ee erayada ayay ku kala duwan yihiin oo qolana markaa ictiqaadka halkiisa waxa ugu jira inuu camalu qalbigii iyo camalka gudagelaayay qolana gaaruun bay u saartay qolo kaloo ahlu sunnaha ka midii erayo kale ay cabireen oo waxay kusii dareen wa niyatun waitibaacu sunna niyo oo ikhlaas lala yimaado waayo qofkii lilaahi ka tahay shahaadateynkan uu qirayo iyo rumayntan uu rumaynaya iyo watibaacu sunnatin iyo sunnada inuu raaco oo aanu bidca iyo dalaalo la imanin oo bidacu waxaa la yidhaahdaa waa xaaraan oo markaa ma banaana mar hadday bidcadu xaaraan tahay oo weliba muxaramaadka kale ee macaasidana ay ka daran tahay dee iimaankii kama mid aha iimaankii kama mid aha oo wax kastoo xumi iimaanka kuma jiraan yani wax allo waxa xun iimaanka waa laga saaraya hadday gaalnimo tahay hadday bidco tahay hadday macsi tahay intaba markaa waa ka baxaya tacriifka ahlu sunnahu sidaa iimaanka ay ku tacriifiyeen adilo badan baa u daliila adilada u daliilkaana waxaa ka mid ah qawluhu tacaala inama almu'minuuna aladina ida dukira allahu wajilat qulubuhum waida tuliyat calayhim aayaatuhu zaadathum iimaana wacalaa rabbihim yatawakkaluun aladiina yuqiimuuna asalaata ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا iimaanka halkaa waxaa lagu sheegay kuwa muuminiintii waxa weeyaan oo keliya waa kuwa shan umuurood la yimi shan shanta umuurood waa maxay aladiina idaa dukira allahu wajilat quluubuhum waa kuwa haddii ilaahay la xuso oo lasoo qaado qalbiyadoodu ay baqayaan oo cabsoonayaan marka qalbigu inuu baqana waa camal qalbiga ka dhacaya kow camalkaa qalbiga ka dhacaya ah wajalka iyo cabsida ahi oo ilaahay laga baqayaa waxay tahay iimaankay ka mid tahay waidaa tuliyat calayhim aayaatuhu zaadathum iimaanan yaqiin baa u kordhaysa iimaan baa u kordhaya tasdiiq baa u siyaadaya taasina waa camal qalbi camalkaa qalbiguna inuu iimaanka ka mid yuu daliil u tahay aayaddu wacalaa rabbihim yatawakkaluun tawakulku qalbiguu ka dhacaa waa shaqo qalbiga laga sameeyo maadaama ay tahay shaqo qalbiga ka dhacayso laga samaynayo inay iimaanka ka mid tahay camalkaa qalbiga ka dhacaya tawakulkaahi bay aayaddu daliil u tahay aladiina yuqiimuuna salaata salaaday oogayaan baa la yidhi waa camal jawaarixda ka dhacaya amaba waxaa la odhan karaa salaadu yacni saddexda meelood mid mid walba waa gaaraysa hadday tahay xubnahoo laga sameeyo rukuucdii iyo sujuuddii fadhigii iyo istaagii hadday tahay afka oo lagaga dhawaaqo oo ay tahay takbiiratulixraamkii adkaarta la akrinayo qur-aanka la akrinayo markaa qowlkiina waa soo gudagalay hadday tahay qalbigii oo niyadii a inama alacmaalu binniyaat marka waxaa la odhan karaa waxay daliil u tahay saddexda qayboodba inay iimaanka guda gelayaan wa mima razaqnaahum yunfiquun waxaanu ku arsaaqnay wax kamidana way baxsanayaan oo hadday zake tahay iyo hadday sadaqo kale oo sunno ah tahay iyadana waa la baxayaan marka camalkii jawaarixda ka dhacayay inuu iimaanka ka mid yahay ee saacada iyo khayrka la samaynayo sida sakada la bixinayo ayay aayaddu u daliil tahay markaa waxa wey waana lagu xasriyo inamaa baa laga hormariyey inama almu'minuuna aladiina idaa dukira allah waxaana laga daba keenay ulaa'ika hum lmu'minuuna xaqaa kuwaasi waa kuwa mu'miniinta ah ee uu iimaankoodu dhabta yahay kuwaa weeye marka aayaddu waxay daliil u tahay inuu iimaanku yahay shay mutacadida oo shay dhowr umuurood oo laysu gelayo in iimaan laysku yidhaahdo ayaa aayaddu daliil u tahay umuuraha laysu gelayana camal qalbi afka wax laga yidhaahdo camal jawaarixda laga sameeyo intuba inay ka mid yihiin ayaa marka aayadda laga daliishanaya waxaa kaloo u daliila qawluhu tacaala inama almu'minuuna aladiina aamanuu billahi warasuulihi uma lam yartaabuu wajahaduu biamwaalihim waanfusihim fi sabiili illah ula'ika hum asaadiquun ilaahay waxa uu yihi in kaleba maahe muuminiintu waa kuwa ilaahay iyo rasuulkiisa rumeeyey ko uma lam yartaabuu waa kuwa wax shaki la yidhaahdo aanu marnaba gelin markii horay rumeeyeen hadday tahay iyo mar dambe shaki ku yimaado hadday tahay midnaba ma jirto shaki haddii la yihi qalbigooda ma gelin waxaad garanaysaa in yaqiin baa bedel ka ahe shaki iyo yaqiin markaa waxba uma dhexeeyaan haddii shaki la waayey yaqiin baa taala yaqiinta ay si yaqiinoo hubaala u rumaynayaan waxay tahay camal qalbiga ka dhacaya camalkaa qalbiga ka dhacayee ah inay yaqiininayaan ictiqaadka ilaah iyo rasuulkiisa ay caqiideeyeen si hubaalo yaqiino inay u rumeeyeen waxay kutusinaysaa in camalkaa qalbigu iimaanka ka mid yahay wajaahaduu biamwaalihim waanfusihim fi sabiili illah waa kuwa markaa xoolahood nafahooda iyo xoolahoodaba kula jihaaday yani markaa waxa weeye gaalada kula jihaaday wey marka jihaadkii oo ka dhacaya markaa xubnaha iyo jidhka ka dhacaya iyaduna inay iimaanka ka mid tahay ayaa aayaddu daliil u tahay oo laga qaadanaya aayaddu saasay daliil u tahay aayaad fara badan oo marka ayaa ku soo arooray waxaa ka mid a aayaadka laga daliishanayo wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum ilaahay muu ahaanin mid iimaankiini idinka luminaaya iimaankana halkaa waxaa looga jeeday salaada ayaa looga jeeday markaa salaadaa tukan jirteen ee baytulmaqdes waagii hore aa u tukateen saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo nebiguba markay maka joogeen sida axaadiista saxiixii ku soo aroortay waxay samayn jireen inay labada qiblo oo isku beegan ayay u wada tukan jireen oo kacbadiibay waxay ka marayaan xagga waxa weeye galbeed oo kale ay ka marayaan ama galbeed koonfur xiga marka kacbadii sidaasay isugu beegayaan kacbadii sidaasay isugu beegayaan kacbadii markay isku beegaan ayaa kacbadiiba baytulmaqdes kusii beegan bay isla markanna u wada tukan jireen kacbadii iyo marka waxa weeye baytulmaqdes oo sidaas oo kale isugu beegan sida microfoonka afkiisa iyo markaa dabadiisa sidaas oo kale iyagoo ay isugu beegayiin oo kacbadii tan oo kale tahay baytulmaqdesna kaasoo kale yahay inay halkan intay iska taagaan sidaa ugu tukanayaan marka waxa weeye markay maka joogeen labada qiblada kacbada iyo baytulmaqdes isla mar keliya ayay u tukan jireen markay haddaba madiine uhijroodeena u haayireen nabiga sala allahu alayhi wasalam iyo saxaabadiisu waxaa suurtoobi weyday in la iswaafajiyo kacbada iyo baytulmaqdes in mar keliya loo wada tukado sidaas aawadeed markaa hore waxaa sharci ahayd xaaladda ay madiine uhijroodeen inay baytulmaqdes ujeestaan baytulmaqdes inay ujeestaan muddo lix iyo toban bilooda ama toddoba iyo toban bilooda ayay baytulmaqdes u tukan jireen baytulmaqdes utukan jireen waa masaajidka markaa saddexda masaajid ee masaajida ugu fadliga badan buu ka mid yahay laa tushaddu arixaalu ila ila halaaثati masaajida nabigu sala allahu alayh wasalam waxa uu yihi meel loo safro fuqacad loo safraa ma jirto saddexdaa masjid mooyaane saddexda masjid waxa weeye waa kacbada iyo masjid arasuul iyo masjid alaqsa oo baytulmaqdes ah waa marka halka ay haysato hadda yuhuuddu oo ay mar kasta muslimiinta tullaynayaan yani marka halkaas weyi ilaahay waxa weeye muslimiinta usoo celiyo tijaaradana ilahay adulleeyo marka waxa weeye lix iyo toban bilood ama toddoba iyo toban bilood ay baytulmaqdes u tukan jireen markaasaa waxaa soo degtay aayaadkii amraayay nabiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisu inay kacbada u jeestaan qad naraa taqaluba wajhika fi samaa'i falanuwaliyannaka qiblatan tardaaha fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraam aayaadkaasaa soo degay marka waxaa la amray in kacbada loo jeesto oo iyadu qiblo ay tahay maanta laga bilaabo markay kacbadii u jeesteene u tukadeen baa nimankii yuhuudda la odhan jiray baa waxay u yimaadeen saxaabada qaarkood bay u yimaadeen markaasaa waxay yidhaahdeen muddaa u tukan jirteen xaggan baytulmaqdes toddoba-iyo toban bilooda ama lix iyo toban bilooda ilinkana kacbadna u jeesateen oo baytulmaqdes waa ka jeesateen labadiina salaadood taa xaggaa ula jeedan iyo taa xaggan ula jeedaan midbaa mid baa ka kaca bay yidhahdeen mid baan wax ka soo qaada lahayn e ama waxa weeye markii horea khaldanaydeen oo salaadiinii hore waa baatilo oo ma asixin toddoba iyo tobankaa bilood ama tanaa hadda tukanaysaan baan waxba ka tirin markay sidaas iyada a ku yidhaahdeen ayaa waxaa soo degtay aayadda uu ilaahay yihi wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum mufasiriintu waxay ku ijmaaceen in iimaanka salaada looga jeedo ilaahay muu ahaanin yani mid raba inuu salaadiina lumiyo ilaahay ma rabo oo ma doonayo salaadiina inuu idinka dayacee inuu salaadiina idinka abaalmariyo oo abaalmarinteeda markaa idin labalaabo ayuu ilaahay doonayaa marka mar haddii lagu magacaabay salaadii iimaan lagu magacaabay waxay kutusinaysaa in salaadu iimaanka ka mid tahay in salaadu iimaanka ka mid tahay bay kutusinaysaa marka camalada jawaarixda laga sameeyo xubnaha laga sameeyo ee khayrka iyo wanaagga ahi iimaanka sidaasay uga mid yihiin axaadiista rasuulka sala allahu alayh wasalam maqaamkaa ku soo aroortayna waa fara badan tahay waxaa kamid ah axaadiista laga daliishanayo xadiidku nabigu sala allahu alayhi wasalam oo yihi aliimaanu bidcun wa sabcuuna shucba faaclaaha qawlu laa ilaha ila allah waadnaaha imaatat ldaa can ariiq walxayaau shucbat min aliimaan iimaanku waa dhowr iyo toddobaatan gobol weeye ama waa dhowr iyo toddobaatan qaybood riwaayo kaleo ku soo aroortay alimaanu bidcun wa situuna shucba waa jirtaa laakiin sheikhulalbani sida uu taxqiijiyey culamo kalena uga horeysay riwaayada markaa shaki ka maran oo ziyaadada kordhinaysa dhowr iyo toddobaatanka ayaa jirta markaa sidaas aawadee iyada ayaa arjaxa aliimaanu bidcun wa sabcuuna shucba iimaanku waa dhowr iyo toddobaatan gobol faaclaaha qawlu laa ilaha ila allah waxa ugu sarreeya orodka la odhanayo laa ilaaha ila allahu la yidhaahdo wa adnaaha qaybaha iimaanka waxa uga hooseeya imaadat ladaa cani ariiq yacni in dhibta laga baydhiyo waxa dadka dhibaaya waddada in laga baydhiyo hadday tahay quraarado markaa jajaban hadday tahay dhagxan hadday tahay waxyaalo kale oo markaa waxa weeye laga taagayo ooda iyo qodxan iyo wax lamida walxayaau shucbatu min aliimaan xishoodkuna waa qeyb iimaanka ka mida marka xadiidkaa laftiisa wuxuu daliil u yahay in oraahda iyo camalka iyo qalbiga camalka ka dhacaya intuba inay iimaanka ka mid yihiin waayo imaatat ladaa cani ariiq in waddada laga baydiyo waxa dadka dhibayaa waa shaqo waana shaqo ka dhacaysa gacmaha adinka inaad kaga laadana waa surowda marka waxa weeye dariiqa waxaa dadka dhibaya baydhinta aad ka baydhinayso ka weecinayso iimaankiibay ka mid tahay oo shucabka iyo gobollada iimaankay ugu hooseysaa ha ugu hooseyse laakiin iimaankii unbay ka tirsan tahay xishoodkuna waa qeyb iimaanka kamida oo xishoodku waa camal qalbiga ka dhacaya camalkaa qalbiga ka dhacayaana inuu iimaanka ku jiro ayaa xadiidku daliil u yahay faaclaha qawlu laa ilaaha ila allah odhahdii afka laga odhanayey inay iyaduna iimaanka ka mid tahay ayaa xadiidku daliil u yahay oo weliba shucabul iimaan ugu sarraysa marka waxa weeye calaa kulli xaal qawl iyo camal iyo ictiqaad intaba sidaas iyada abuu iimaanku u yahay waxa kale oo laga daliishanaya axaadiista badan ee soo aroortay oo iimaanka loo nafiyey oo loo diiday camalada qaarkood oo la yidhi waxa weeye cidda aan caynkaas samaynin muumin ma aha laa iimaana liman laa amaanata lah yani iimaan male kaan ammaano lahayn wallahi laa yumin wallahi laa yumin markaasay dhahan rasuulka ilaahay oo kaasi waa hoogay waayo markaasay markaasuu nabigu ku yihi sala allahu alayh wasalam man laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqah waa kaanu dayskiisu ka badbaadaynin oo ka nabadgelaynin dhibaatadiisa kaasi wax iimaan la yidhahdo ma laha bu yihi nabigu sala allahu alayh wasalam marka waxa weeye haddii camalada qaarkood imaatinka lala yimi ama tegista laga tegay iimaankii loo diiday oo loo nafiyey waxay kutusinaysaa in camalku iimaanka ka mid yahay mar waxaa iimaanka ka mid noqonaya camal samaynta la samaynaayo sida waxyaalaha daacada iyo khayrka ah qabashada la qabanaya iimaanka kamid ah marna waxaa iimaanka kamid ah camalada qaarkood in laga tago oo layska daaya iimaanka kamid ah sida waxyaalaha macaasida ee muxaramaadka ee xaaraamta ah iyo waxyaalaha gaalnimada iyo waxyaalaha bidcada ah in laga tago ayaa iimaanka kamid ah laakiin in la sameeya shucabulkufri bay kamid tahay qaybaha gaalnimada laakiin qaybaha iimaanka kuma jirto macaasida in la sameeya laakiin macaasidii in laga tago ayaa iimaankii kamid ah waayo tegista laga tegayo kudhiisu waa ficil walkafu ficlu fi saxiixi lmadhabi yani waxa wey saaxib almaraaqi waa ka odhanaya ama culamaa usuulba waa kuwa yidhaahdaa yani tegista wax laga tagaa waa shaqo oo camal weyi oo haddaad wax iska daysa inaad samayso camal baad qabatay camal ayaad qabatay halkaa mas'alo ayaan ku dhex baraarujinayaa dadka qaarkood mawduuca aan calaaqa la lahayn laakiin dadka qaarkood ay sheegaan masaladaasi waxay tahay dadka qaar baa marka laga hadlo waxyaalaha inxiraafaadka iyo waxyaalaha khaladada ah ee la sameeyo ee dadka qaarkood ay ku dhacaan ayaa waxay odhanayaan alkhaau alkhaطa'u xaliifu lcamal waalqaacidu laa yukhtiu yani waxa geedka la yidhaahdo iyo in la khaldamaa shaqada ayay la jaal tahay oo shaqada iyo in la khaldamaa waa waa saaxiib marka wlqaacidu laa yukti ka iska fadhiyaa maba khaldamo qaacidadan waayadan bay soo baxday waa qaacida casriya culamadii hore waxay yaqaaneen ma aha waana qaacida marka waxa weeye qaacida baila wey qaacido baila oo aynay shareecada islaamkii qabin saabtay u tahayna waxay tahay marka ay yidhaahdeen waxa weeye hadalka waxay horta uga jeedaan ciddii khaldantay iyo ciddii inxiraaftayba in markaa lagu tabriiriyo oo lagu waxa weeye markaa dhoobdhoobo yacni khaladkay khaldameen oo laga dhigo inuu wax saa u weyn aanu ahay khaladadina isku markaa yani xad ma aha khaladdo waxa weeye dalaal iyo baadiya oo markaysaga aada u waaweyn ayaa markaa jira mar labaadka marka la yidhaahdo ruuxa fadhiyaa ma khaldamo waa wax baatil oo shareecada ka hor imanaya oo ruuxa markaa fadhiyaa kudhiisa camal buu la yimi hadduu waajibaadkii sharcigaha ka tago iminka iska fadhiisto salaada tukan waayo ma khaldamin miya ila waa qaacidi ya ruuxan salaada aan u kicin ee iska fadhiyay ma khaldamin alqaacidu laa yukti bay leeyihi ka iska fadhiyaa ee shaqo qaban waaya isagu ma khaldamo bal ee waa khaldamaa oo waxa weeye khalado waaweyn buu markaa ku dhacaa khalado waaweyn ayuu ku dhacaa ahlu cilmiguna waa kuwa qaba tarkiga ficilka laga tagaa qudhiisu inuu ficil yahay qudhiisu inuu ficil yahay waa kuwa qaba adilo sharcigana waa leeyihin oo waa daliishanayaan waxaa kamid ah kanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluhu labisa ma kanuu yafcaluun yani marka reer banu israil waxyaalay lagu nacdaray waxaa ka mid a xumaanta iskamay reeri jirin xumaanta markaa iskamay munkarka iyo xumaanta ay samaynayaan isumay diiri jirin oo iskamay reeri jirin waxaana markaa xumaaday wax la sameeyo waxa u xumaaday waxay sameeyeen oo ah inay xumaanta iska reebi waayeen intay munkaraadkii iyo xumaantii ugu waaweyneed la yimaadeen marka waxaa lagu magacaabay tarku inkaari lmunkar munkarka inkaarkiisa in la iska daayo ayaa lagu magacaabay ficil baa lagu magacaabay labisa ma kaanuu yafcaluun marka waxa wey ala kulli xaal adilo kalena waa leedahay ilaahay munaafiqiinta waxa uu ku cadceebeeyey inay iska fadhiisteen oo waxa markaa lagu ceebeeyey inay fadhiisteen baa lagu ceebeeyey oo jihaadkii ka fadhiisteen haddii marka alqaacidu laa yukti ay tahay oo ka fadhiya aanu gafaynba maxaa loogu ceebeynaya markaysa markaa yani fadhiga ay fadhiisteen yani laguma ceebeeyo marka calaa kulli xaal tarkiga ficil laga tagaa kudhiisaa ficila marka tacriifka ahlusunna waljamaaca sidaas yadaa weeye